bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku jirnay qisadii nebiyllaahi nuux calayhi salaam qeybtii ay nimankii kasoo horjeeday ay uga horyimaadeen ay yidhaahdeen rasuul ma noqon kartid mana ansixayso qof bashar ah in bashar kale loo diro hadduu ilaahay naga doonayo inaan diin aan ka qaadano malaa'ig buu noo soo diri lahaa marka taas waxa weeyaan laba wajib waa looga jawaabay mid waxa weeyaan waxaa looga jawaabay maxaa diidayo in qof adinka idinka mid ah ilaahay rasuul u doorto waxii loo soo dhiibo jannada iyo wanaaggeeda waxaa idin gaarsiinayan uu idiin tusiyo naarta iyo xumaanteeda waxa gaarsiina idinkaga digo waxa diidaya caqlan wa mantiqan maxay tahay midda kale waxaa looga jawaabay wixii jamiic alumam looga jawaabay oo dhan ilaahay wuxuu uri walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajulan walalabasnaa calayhi maa yalbisuun haddii sida ay dalbanayaan lso loo samay lahay oo rasuul malag loo soo diri lahay waxaan noqon lahayn inaan ka dhigno rasuulkaas oo malaga ah bani aadan suuradiis inuu ekaysiino marka taas hadday dhici lahaydne hawshii isaga darsami lahaydoo ninkan bani aadan miya mase waa malag haddana waxawaa mushkilay ku noqon lahayd sidaa daraaddeeda ilaahay sunnadiisa waxay keentay cid kasta markii la dirayo in loo diro qof ay yaqaanaan kuna luqa ah nasabkiisa ay yaqaanaan oo ayna xumaan ku ogeyn oo taariikhdiisi nin ay hufan tahay uu yahay ninkaasa dad loo soo diraa marka arrintaasaan ku dhex jirnay nuux baraahiin kale uu siiyo waxaa weeyaan inuu nebi yahay wax badan ou meelo badan ka tusiye oo ay ka mid tahay wuxuu ihi qaala yaa qowmi ara-aytum in kuntu calىa bayinati min rabbi wa aataanii raxmata min cindih afa cummiyat calaykum anulzimukumuuha wa antum lahaa kaarihuun marka wuxuu ri qaala yaa qowmi qowmkaygiiyu ara-aytum bal iiga warama in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin caddayn haddaan ku suganahay io burhaan oo min rabbi iiga timid oo wa aataani ilaahay uu i siiyey raxmata min cindihi ilaahay raxma xaggiisa uu iga siiyey oo kitaabkii iyo rasuulnimadii lay doortay oo fa cummiyat calaykum adinkana ladinka idna tiray inaad xaqaas aragtaan anulsimukumuuhaa marka risaaladaas inaad qaadataan maan idinku laasiminaynaa wa antum lahaa kaarihuun adinkoo diidan marka laba shay ha isku darina baa la yidhi qoomkaygiio waxaad leedihiin xuriyatan ugu kaamilsan oo cid idinku qasbaysa male aniga waxaan idinla imid bayinaad cadcad oo ilaahay i siiyey taas markaan idinla imid macnaheedii ma aha inaan idinku qasbayo inaad arrintaas xoog ku qaadataa laakiin fi lmuqaabil adinkana xaq umalihdiin inaan adiladaas iyo maxaan ku ihaha mucjizooyinkaas inaan soo bandhigo adinkana inaad aad dadka ka xijaabtaan oo tidhaahdaan hana maqashiinin hanoo sheegin xaq uma lihdin laakiin waad iska diidi kartaan waxayd ka heshiinaadna leedihiin sidaasaa leeyihi marka ilaahay rasuuluu ii doortay adinkana xaqiiqadaas inaad aragtaan waa diideen marka fi nihaaya waxaa weeyaan adinkana waxaad rabtaan go-aan qaata anigana sidaan rabaan wax u cardinay nuux marka wuxuu rabaa inuu yidhaha aqala taqdiir haddaad wax iga qaadan wayseen waxaan ku badbaadayaa ilaahay inaan u bandhigay dadkiinaan in ilaahay u i badbaadiyo inaan xujadii idin gaarsiiyey sidaasuu rabaa walidaalika showkaniya wuxuu yidhi ninka fatxulqadiir iska leh aayaddaas asoo fasirayo waxaad iiga warantaan buuri haddii ilaahay uu burhaan iyo aayad i siiye oo nubnim nebinimada ay ka mid tahay oo tusinaysa in aniga xaq ku taaganahay adinkana haddaad caqliga aad isticmaashaan ay waajib tahay inaad aqbashaan marka maxaa diidi karo in aniga aan bashar noqday diidi mayso in ilaahay nebi iga dhigo dadka hoos hoosee fii nadarikum inay iraace inay i raaceenne diidi maysa inaad adinka xaqi qaadataan liannahu waa bashar adinka idin la mid ah xujadii haddaan ayaga ku oogay qaateen xujo idin noqon maysa in sababtooda wax u diidaan marka meeshaas waxaan ka fahmaynaa nimankaas wax loogu tagay oo xaq lagu qaadan lahaa ma jiraan walidaalika nuux wuxuu iska ilaalinaya mar kastaba wax asiga min cindii uu kala yimid inay jiraan inay dadka u fahmaan ee mar kasta wuxuu ku leeyahay aniga addoon baan nahay laakiin howl baa laysoo diray walidaalika nuux naftiisa uma sheeganin hal maalinne waxa asiga aan la siinin intuu ku dardarsaday ma yeelin walidaalika sidaas baa fii suurati huud waxaa ilaahay uu ku yidhi nuux asoo noogaga hadlaya walaa aquulu lakum cindii khasaa'inu اllahi walaa aclamu اlghayba walaa aquulu inii malak walaa aquulu liladiina tasdari acyunukum lan yu'tiyahum اllahu khayra wuxuu ihi walaa aquulu lakum idin dhihi maayo cindii khasaa'in اllahi ilaahay khazaa-intiisa yaan aniga gacanta ku hayo ninba waxaan rabaan siin karaa idiima dhahay aniga rasqiga iyo siinta iyo caafimaadka ilaahay baabixiyo walaa aclamu lgheyba qeybkaan ogahayna idiin dhihi maayo yacni rasuulka qeybka waxbuu ka ogyahay laakiin qeyb oo dhan ma ogo laa yaclamu rasuul ilaa maa calamahu llah ilaahay wuxuu iga bari baa waxa qeybka ahoo maqan aan ka ogaan karaa walaa aquulu idin dhihi maayo inii malak fiirka waxaan jirin sheegan maayo buuri haddii masalo tahay iska riix hadday tahay waxaan dhihi lahay nimiya irimoy waxaad rabtaanna sheegtay adduunya an io aakhira anaa idin siinay waxaad rabtaan i weydiiya anaa idinkaga jawaabaya aniga waxa weeyaan bashar idinla mid ma ihi oo ilaahay basharkii waa iga bixiyo malaa'igu iga dhigay yani idin dhihi maayo buuri wax xaqiiqada jira aniga bashar baan ahay adinkan idin la mid ahay qeybka ma hayo dadka risqi ma bixin karo waxaa kulu maa fi اlamri inii rasuulu min rabi اlcaalamiin intaasaa lagu yiri marka fiiri qofka waxa weyaan misdaaqyada waxaa tusinayo inuusan waxa ousan asiga ahayn inuu iska dhiso ou sheegto misdaaqyadaada dhumayso walidaalika nabiy llaahi nuux meesha xaqiiqada ay tahay buu u taabtay aniga addoon baan ahay bashar baan ahay laakiin masalada waxaa weeyaan risaaladii ilaahay u iisoo dhiibay adinka ladiima siina anaa rasuul ladinkiiga dhigay iraaca marka taa unbaa la yiri marka waxaa weeyaan falaysa nuux ilaa abd ilaa cabdullaahi wa rasuuluhu ilaahay addoonkiisa weeyaan uu ku kalifay inuu risaalo gaarsiiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ayaga kama fasax qaadanayo cidda uu u dooranayo ayaga waxay leeyihin haddaanba laga maarmaynin dadka waaweyn oo annaga oo aan ku naqaano sharafta haddii laga dooran lahay wax bayba ahaan lahaydba laakiin adiga bidaat maba kaa ogolaan karna yidhahde ayib marka arrintaas markii dhex martay oo nuux dadkii uu ka daalay baa wuxuu u jeestay ilaahiisa subxaanahu wa tacaala xaggiisa inuu u sheego xaaladii uu qoomkiisa kala kulmay liannahu nin risaalo loo dhiibaa tahay warqad baa lagu dhiibay qoomkiia u tegay marka warcelin buu ilaahay u samaynayaa nuux ilaahay asagoo ka og qoomkiisa waxay ugu jawaabeen iyo wuxuu dhihi doono intayna dhihin buu ilaahay horey usii ogyahay laakiin adiga addoon lagu kalifaa tahay waxa jira unbuu sheegaya marka nuux yashkuu ilaa rabbihi ilaahay buu u sheeganayaa min icraadi qowmihi qowmkiisa inay ka jeesteen maca badli kuli اljuhuud juhuudii oo dhan asoo bixiyey fii bayaani اlxaqi lahum arintaas marka inuu nuux ka hadlo qur-aankii baa ilaahay nooga sheegay wixii nuux iyo qowmkiisa dhex maray iyo nuux iyo rabbigiisa wixii dhex maray ilaahay baa noo xikaayooday ummatu muxamed baa lagu karaamay si gooni in loo ogeysiiyo wixii ummadahaas dhex maray iyo ambiyadoodii marka suwar aada u qiimo badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga sheegay nebiyulaahi nuux siduu qowmkiisa risaalada u gaarsiiyey iyo sida ay ku qaabileenbo ou ka bilaabay ilaahi jala jalaaluhu qowmu nuux nuux wuxuu ku yidhi qaala rabbi inii dacawtu qowmii leyla wanahaara falam yaziidum ducaa'ii ilaa firaara wuxuu ihi ilaahayow inii dacawtu qowmii qowmkaygii waan u yeeray leyla wanahaaran yacni kama aan gaabini saad ii dirtay ood i tiriyay nuuxow qoomkaadi u tag ilaahay dacwadiisa iyo diintiisana ugu yeer aada i tiri ilaahu waa fartoomay habeen iyo maalin arrintaasaan ku soo jeeday buuri falam yazhidum ducaa'ii aniga yeeritaankaygana uma siyaadin ilaa firaaran markiin diinti ugu yeerayba waaba cararayba ka kordhisteen markii la rabay qofka inuu dhegta uu soo dhiga soo dhowaado maahin meeshii ay joogeen gaalnimadii wayba kasii siyaasadeen marka waxa weeyaan waa cinaad munqaici nadiir cinaad asiga wax lamida aan la arki karin waay marka arintaasuu u sheegay wuxuu ilah dadkaygii aada ii dirtay sidaas aan kala kulmay ibnu jariir baa wuxuu wariyay bisanadin saxiix can qataada asaduusi qataada oo taabici ah yaa ibnu jariir wuxuu ka wariyay inuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala falam yazidhum ducaai ilaa firaaran qataada wuxuu ihi balaqnaa waxaana soo gaaray anahum kaana rajulu minhum yadhabu bibnihi ilaa nuux fayaquul libnihi ixdar hada laa yuqwiyanaka fa araanii qad dahaba bii abii ilayhi wa ana miluka faxadaranii kamaa xadartuka qataada wuxuu leeyahay waxaana soo gaaray buu yihi laga yaabay xadiid nebiga ka soo gaaray inuu yahay maxaan ku irahdaa kutubtii hore inay tahay waxaana soo gaaray buu ihi qowmu nuux ninka ka mid ah inuu wiilkiisa intuu soo wado nuux u keeni jiray ou dhihi jiri wiilkaygu ninkan ma aragtaa haa ninkan waa kaaga digaa buuri aniga sida maanta aan kaaga digaa uu aabbahayna igaga digay marka ninkan you ku dhuminen marka fiiri kufrigii waxa weyaan aban can jadin bay isaga dhexlayaan wuxuu ihi aabbahay waxa weeyaan aniga waa iiga digay ninkan inaan wax ka maqlo adigana sidaasoo kale yaan kaaga digayaa buuri ninkan waxba ha ka maqlin sidaasuu iri marka nuux waa sii watay hadalkiisa wuxuu ihi wa inii kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wاstakshow hiyaabahum waasaruu wastakbaruu istikbaara nuux baa ilaahay uu cardina u leeya ilaahay dadkayga saanaan kala kulmay adiga wixii aada la kulanta baad sheegaysaa ilaahay ma dhihin anigaa ka og maxaad iigu sheegaysaa addoonkiisa inuu ka maqlo uu doonayaa wahuwa aclamu bixaalihim minhu marka wuxuu uri wa inii aniga kulamaa dacawtuhum ilaahayuu mar allaala markiin dadkii u yeero oon ilaahay waxdaaniyadiisa qira ilaahay keligiisa caabudaan iraado oo litakfira lahum markaas inaad dembi u dhaaftid diinta inay qaataan oo ay ka ratibanteen dembiga inaad u dhaaftid awgeed markaan ugu yeero jacaluu waxay yeelayaan asaabicahum farahooday fii aadaanihim dhagahay iska gelinayan farahay dhagaha gashanayan wastakshow hiyaabahum dharkoodana way isku daboolayaan wa asaruu arintaasna way ku adkaysanayaan wastakbaruu wayna isweyneeyeen istikbaaran isweyneyn isweyneyn bay isweyneeyeen marka sifa cajiiba ah inay wax ka maqlaan iska dhaafe wuxuu ri sidayba horta hadalkaygaba horta ayba u dhagaysanin yay dhagaha faraha gashteen buuri saabicada ha dirtaan kulligeed dhegtin wadagelaysa waxaa waaye qeybta hore ay dhagaha fartaha gashteen qofka markaad rabtin inaad wax ka maqashid ariiqada la isticmaalo waa waxaa waye ninkaas wuxuu kuu sheegaa dhagaha faraha ka gasho soomaalida waa tira ulajeedada waxaa weeyaan inaad wax ka maqashid oo tala ka qaadid iskaba dhaaf hadalkiisaba haba maqlinbu intaas dheeraad waxay samaynayaan wastakshow hiyaabahum dhagi intay faraha gashteen ee haddana wixii dhar ay haysteen isku dabooleen arintaasayna daa'imeen hal maalin maaha wa asaruu macnaha istamaruu calaa dalika waa arintaasay macnaha ay laasimeen wastakbaruu ay can ilxaqi istikbaaran xaqina way iska weynaysiiyeenoo waxa weeyaan annaga inan nuux aan wax ka qaadana wax aqbali kara ma ah dariiqadaas waxa weeyaan waa dariiqa suura oo nala tusiyay dadkaas cinaad meesha ay ka gaareen madax adeyg meesha ay ka gaareen xaqdiidin meesha ay ka gaareen baa noola cadeey walidaalika sidii nebi maxamed kufaar qoosh ay u yihaahdeen waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada اlqur'aani walgow fiihi lacalakum tlabuun lacalakum taglibuun marka laa tasmacuu lihada اlqur'aani walgow fiihi baa yihaahdeen qur'aankan saadan u maqlin markaad maxamed agmaraysiin qaayliya saan codkiisaba loo maqlin oo dadka ayna ousa saameynin marka qowmu nuux waxay ula jeedaan waxay ula jeedaan arintaas waxaa dhici karta bay yihaahdeen haddaan nuux ka dhageysano qaar naga mid in qalbigeenna inay wax ku dhacaan oo markaas sidaas uu dacwadii nuux ku qaato marka dariiqadanay kasoo rogeenoo waxay bay yidhaahdeen aan ku ballanno inaba nuux kelimatiisaba aan maqlinba marka sidiiba ilaan xaqa waxaa weyaan wax oo la loolin kara ma aha mana laga hortegi karo way ogyihiin xaqa wuxuu leeyahay baraahiin waaweyn haddii ay dhageystaan oy dhageystaan haddayna kulligood wada hanuunin qaar baa ka hanuunay marka si dariiqadaas aan ugu dhicin yaa waxay yidhaahdeen waa inaan isticmaalnaa dariiqa aanba waxbaba kaga maqlin ninkan oo ah inaan dharki isku daboolna dhagahana faraha ka gashanna kullu daalika waxa weyaan xaqa nuux oo wato inaysan kelima nooga soo boodin qalbigana ayna naga saamaynin oo hadhow anagan aan ku kala tegin oo qaarkiina rumeeyaan qaarna ay diidaan oo aan sidaa dhacda marka ummad oo iska soo horjeeda ina noqoto aan noqono qaala tacaala uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum wa asrartu lahum israara nuux baa ilaahay arintii uu qowmkiisa kala kulmo buu ilaahiisa u sheegaa markaas wuxuu uri ilaahayow inii dacawtuhum jihaaran si oo waxaan ugu yeeray oo macnaha kor baan ugu yeeray macnaha hadal oo waxaa weyaan aan la qarinaynin oo dadkoo dhan ay wada maqlayaan jihaaran la yihahda meel banaan oo calan ah yaan dacwadeyda kasoo jeediyey kulligood say u wada maqlaan uma inii aclantu lahum waan u muujiyey arintaas wa asrartu lahum israaran marna waan u qariboori lianna asaaliibta waxaa weyaan dadna waxay dhihi lahaayeen nuux haddii uu wax isku haayo dadka meel fagaarow kula hadli lahay muxuu hoos hoos noogu sheegaa sayna u dhihin yaa waxaa weyaan fii mala'ihim ou kor dacwada ugu sheegay maadaama dad ay jiraan haddane meelaha caamka aan wax ka maqlin oo si goonni in wax loogu sheego u baahan haddana waa sameeyey oo haddana halhal baan ula kulmo hoos baan ugu siraysto waxaan ihi war waxaanan wadaa waana xaq waanaad ku guulaysanaysaan nimanyahow hoos iyo kor waan ula hadlay meesha aan idhaahda annaga weeyaan ilaah hoos iyo kor waan ula hadlay buu yidhi macnaha waxaa u jeedaa nuux maa taraktu طariiqatan yumkinu min khilaaliha tabliiqu risaalati ilayhim ilaa salaktuha jid aan u marin male sidii xaq u aqbali lahaayeen waana u wada sheegay buu yidhi ayib marka taas waxay daliil u tahay qowmu nuux ee cudur ilaahay agtiisa ay ku helayaan oo dacwadii waa nagala tegay sidii la rabay noogulama soo bandhigin hadhow xujo u noqon mayso markii markaa nuux uu sheegay siduu asiga qowmkiisa ula dhaqmay yo haddana wuxuu yidhi ilaahayow waxaan u sheegay mujarad inaan ciqaab ugu digay keligeed ma ah waxaan u sheegay oo kale in dacwadan hadday qaataan adduun iyo aakhiraba ay ku aflaxayaan markaasaa nuuxa soo ka hadlaya waxau yihi ilaahayow faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara sidaasaan ku iri buu iri ilaahayow yacni qofkii waxaa weyaan marna waxaa la tusiyey haddii uu kaafirnimadan ou daaimo waxa ku dhici karo haddii intuu kasoo taga diintii u qaatana wanaaga uu heri kara tarkiib iyo tarhiib wax la yihaahdo waxaan iri buu iri ilaahayow waxaan ku iri faqultu waxaan ku iri istakfiruu rabbakum rabbigiina ka dalbada inuu dembigiina idiin dhaafo oo gaalnimadan ka towba keena ilaahayna u soo laabto aan iri innahu ilaahay kaana khafaaran allihii dembi dhaafid badan weeyaan oo ilaahay maadaama cumrigiina badigiis aad ku gudateen gaalnimo haddaad hadda soo islaamtaan la dhihi maayo wax ladinka aqbali maayo maadaama intaasoo sano aad gaalaad ahaydeen hadda oo ay aakhir zamaan oo la joogay naftiina bixi rabta ladiin dhihi maayo wax kastoo idinka dhaco waa ladiin dhaafayaa ee towbakeena yursil isamaaa calaykum samadina waa soo dirayaa midraaran ayadoo maxaan ku idhaahdaa di-id badan midraar waxaa la yidhaahdaa neefka caanaha badanne yaa luqa ahaan loo isticmaalaa macnaha waxaa weyaan ilaahay samadii uu idin godlinay waa idin godlinaa oo roob buu idin siinayaa aan kala go-aynin wayumdidkum ilaahay wuxuu idinku siyaadinayaa biamwaalin imdaad macnaha dheeraad wuxuu idin siinayaa biamwaalin maal iyo wa baniina wiilal iyo maaluu idin siinaa wax adduunyada la tamaniyo waay intaas waa ilaahay wuu idin siinaa wayajcal lakum wuxuu idin yeerayaa adduunyadii jannaatin beerooyin waaweyn oo intaasoo anwaac maxaasili ziraaciya ay kasoo baxayso iyu ilaahay idin samaynaya wayajcal lakum anhaaran webiyaalna wuu idin samaynaa dhulkaa webi ladinkaga jeexaya haddii dacwada qaadataan adduunyadana intaasaad ku helaysaan aakhirana dembi dhaaf bal yaa ka wanaagsan intaas haddii la helo nuux wuxuu ballanqaadayaa waa wax ilaahay uu usoo dhiibay oo layidhi hadday intaas rumeyn saasaan siinaa ma nuux intaa ma keeni karo intaan ilaahay baa ku yiri nuuxuu qoomkaada gaarsii intii aada gaarsii i tiri sideedii aan u gaarsii weeyaan ayb marka yani calaa kulli xaal nuux wuxuu ula jeedaa wardadii habow dembi horo waaweyn aada gasheen awgeed yaysan sabab idinku noqon inaad ictiqaadisaan wax ladinka aqbalaya ma leh waa dembi kale qofaa wuxuu leeyahay aniga dad aan dilay xoolo waan dhacay xumaanoo dhan waa sameeyey meel aan u laabta maba haystaba jidkaasaan ka bilaabaan ku soconahay waa doqonnimo weeyaan jidkaas hadduu xun yahay waxa weeyaan si kastoo xumaan aada u samaysay ilaahay haddaad soo laabat wuu ku aqbalaya marka xumaan hore aad samaysay yay kugu noqonin midda ku hor istaagto oo ku diida khayrka inaad gashaa marka qoladaana sidaasaa lagu yiro waxaa layidhi war wanaag aada qaadataan wax idin diidaya male xumaan idinka hormarto idinka dhacda awgeed wax idin diidaya ma jirto ee soo gala walidaalika ilaahay qofka hadduu u towbo keena yakfir lahu dunuubahu walaa yubaali walow balagat dunuubuhu canaana samaa dembigeedama u galay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahi leesh inahu yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembigoo dhan uu dhaafayaa marka macsi aada gashay dareedeed yaysan sabab u noqonin inad tiraahdeed waxaas weyni ka badanayaa io dhaafa inad tiraha taasaa dembia ilaahay wax lama aha taasaa la yidhi yursil isamaa calaykum midraaran ilaa qowlihi wayajcal lakum anhaaran waxaa loo jeedaa in dad yahabow bani aadamku waxaa lala abuuray damac damaci waxaa weeyaan yaa la tusiyo waxaa layidhi haddii aad adduunyada aad damac idinkaga jirtane wax allaala wixii aad doonaysa inuu ilaahay idin siinaya oo ay ugu horeyso in khayraadkoo dhan oo samada ladiin furo lannahu nolosha adduunyada waxay ku xiran tahay samaday ku xiran tahay ilaahay wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun buuri yacni ardadan haddii samada laga xabiso waxa ka imaanaya waxba ay tahay malaha ayadoo dhan waxaa weye nolosha in lagu noolaado samada ee ardada waxay ku xiran tahay samada inay wax kaaga yimaadaan marka ilahay waxuu le samadaan idin furaya walow ana ahla alkitaabi wlow ana walow ana ahla qura aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai walard sidaas waa haddii iimaan la helo ilaahay samaduu kuu furaya waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan hadaqa haddii aada toosnaataan ilaahayna wuu idin naxariisanayaa samadiisuu idin furayaa nolosha dhan samaday ku xiran tahay inuu ilaahay amarkiisa siiyo sidii ay macnaha wanaagaas looga helo marka in samadii barakaadkeeda la hela waxay ku xiran tahay ina dadka ardada jooga ilaahay ay ku xirmaan marka intii oo dhan waa loo warceliyay dadkii markii ay diideen yaa waxaan ku iri buu uri nabiyullaahi nuux maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara waqad khalaqakum adwaara markii loo sheegay hadday rumeeyaan wanaagyaalka adduuni aakhira ay helayaan ay haddana waxba ka anfici waysay yaa haddana xaqi meel kale laga tursiiyey waxaa layidhi maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran maxaad ilaahay ugu rajay ladiinood ugu sugi ladihiin waqaaran inaad weynaysaan oo ilaahaas oo khaaliqu lkowni ah inaad ilaahnimo u qirtaan cibaadada aad ku gaar yeeshaan hada tacdiim ullaahi waa an tufridahu bilcibaada wa an tuqira lahu birububiya waxa weeyaan tacdiim marka ilaahay maxaad u weylaan ladihiin waqad khalaqakum adwaaran ilaahay waa allah idiin abuuray in maraaxil badan idiin soo marsiiyey abuurkiini oo qofka markii ilaahay uu abuuray wuxuu soo marayaa markii fii batni ummihi wuxuu soo marayaa candhuuf asagoo nudfa calaqo mudqa markaasoo haddana lafa loo samaynaa haddana hilibaa loo samaynaa haddana asagoo saqiir ahoo tiflia la dhalaya haddana wuxuu noqonayaa nin oo shaab ah haddana sheykha uu noqonaya maraaxil badanaa lagu soo marinaya marka qofka hadduu fiiriyo wuxuu dareemi karaa waxa kugu socdo wax adig lagaala tashtay ma ah inaadan ilaahna ahayn waxaad gacantaada ku samaysan ilaah noqon karin sida isbedelka kuugu imaanaya fiiri mana istaaji kartid waxaad arkaysaa ninkii maanta shaab ahaa labaatan jirka ahaa waa bada ayaad cuf inuu tintiisii marka dambe cadaanayso xibnihii ay daciifayaan indhihii ay daciifayaan waxaa weyaan haddaad wax iskugu taalo waa iska celi lahayd arintaas oo labaat shabaabnimadaada ama labaatan jirnimadi aad ku joogi lahayd arintii ma ayna ansixin marka taasaa la tusiyey waqad khalaqakum adwaaran ilaahay sidaas adwaar macnaha maraaxil buu idinsoo mariyey marka allahaas inaad weyneysiisaan inaad weyneysaan maxaa idin diidaya buuri markaasuu haddana nuux wuxuu bilaabay inuu u caddeeyo qudrada ilaahay uu leeyahay iyo makhluuqaadkiisa ilaahay siduu u sameey sidai ugu cadaaday ilaahay inuu xaq yahay markaasuu nuux wuxuu ihi alam tarow kayfa khalaqa allahu sabca samaawaatin tibaaqa wa jacala alqamara fiihina nuura wa jacala ashamsa siraaja dadkii wuxuu rabaa inuu tusiyo xaqi min kastaba uu ka tusiyo markaasuu i wuxuu ihi alam tarow miyaadan arkaynin kayfa khalaqa allahu ilaahay soo uu abuuray sabca samaawaatin samaawaadki inuu todoba ka dhigay dibaaqan iyadoo isdul saaran midba mid ay ka koraysaa miyaadan arkaynin dabcan dadka hadda cilmigaa loo ziyaaday annaga samadan oo samaa dunyaa layihah keliya anoo muuqato laakiin ilaahay wuxuu noo sheegay samaa dunyaa siday tahay lix kalaa jirto oo iyada lamid ah oo ay todoba ku tahay marka aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi milahuna a ilaah yiri samaawaadka waa todobo ardadana waa todobo weyaan markaasuu ilaahay yihi wajacala alqamara fiihina nuuran qamarkiina ama xidigii ama gabalkii waxaad u taqaanidna waxaa ka dhigay yani samaawaadka dhexdeedu dhigay dhexdaas macnaha hadda ma aha in samaawaadkii qamarkii inuu ku yaalo dayaxi inuu ku yaalo ma aha macnaheeda samada afaraad inuu ku yaalo oo saddexna ay ka korayso saddexna ay ka hooseyso saas loola jeedo laakiin fii nadarina annaga qamarkii wuxuu nooga muuqdaa samada bartankeeda inuu ku yaalo marka calaa xasabi maa yadharu lana laakiin qamarka waxaa la ogyahay samaawaadka waa ka soo dhow yahay waxaa weyaan bal huwa aqrab ila alardi minha ila aلsamaa qamarka haddii loo fiiriyo samada iyo ardada waa waa najmi sidiisa mustaqil u ah oo keligiis wareegayo marka samada haddii la yidhaahdo intay u jirto qamarka iyo inta ardada ardada u dhow yahay ayb wa jacala shamsana ilaahay wuxuu ka yeelay siraajan iftiin taas ishaaro waxa weyaan cilmiga hadda maanta wuxuu gaaray qamarka waxa weeyaan waa sida dhulkan oo kale waa isaga iftiin ma laha laakiin wuxuu ku iftiimaa baa layidhi qoraxda iftiinkeeda yaa ku dhacayso markaasuu iftiinkii anaga noo soo celinaa qamarka walidaalika qamarka waxa weeyaan iftiinka uu ka helo shamsada unbuu na siiyaa ee asiga maaha walidaalika axyaanan markii kusuufka dhacayo yaa annaga ardada aan ku noolnahay baa waxaa kala dhexgelayso shamsadii oo qoraxdii iyo dayixii bay kala dhexgelaysaa marka dayixi waa iska madoobaanaya liannu iftiinkii meeshuu ka heli lahay baa laga xaggiisa laga maraya marka kawaakibta sidaasay ay u kala socotaa kullun fii falakin yasbaxuun waa mucjizaad waaweynuu ilaahay lagu garan karo qofka haddii si fiican u fiiriya kownkan habeenkii haddaa inta baxdid iyadoo aadan magaalo joogin aada fiirisid nidaamkiisa iyo samada say u sarayso inta lagu tixay oo xidiga ah siday u iftiimayaan nidaam badiica waayo markaad aragtidna waxaad ogaanaysaa awoodda ilaahay ee koonkaas abuuray marka waxay kugu ximbaaraysaa ilaahay inaad rumaysid marka samaawaadka iyo ardadii waxaa gooni magacooda loo sheegaa liannahaa akbaru lmakhluuqaat makhluuqaadkan ugu waaweyn oo annaga noo muuqata waay ilaahay samaawaadka iyo ardada makhluuqaadka waaweyn uu leeyahay oo carshiga iyo kursigii ay ka mid yihiin laakiin annaga nooma muuqdaan samadii aa naga xigto carshiga ilaahay arki mayno kursigana arki mayno marka waxaa noola sheegaya daa'iman oo le kuwaana qaata samaawaadka iyo ardadii liannahu yowma leyla nahaar baan aragnaa isbedelna kuma yimaado aqalka annaga aan dhisno sanawaad hadduu joogo isbedelaa ku yimaado laakiin ardada maya samaawaadka maya sidaad u aragta waa sideedii bay u taagan yihiin hal maal noolaleeya qoraxdii waa baaqatay basiinkiyaa ka dhammaaday laleeyahy ma arkaysid baynamaa annaga hadda nalalka noola soo daaraya maanta cilaa ku imaanaya biri baabuurkii waxbaa ku imaanaya laakiin ilaahay qudradiisa min yowmi an khalaqa asamaawaati waalard aflaagta lagu dhex abuuray oo shamsadaas qoraxdii iyo xidigaha ay ka mid yihiin wax isbedel kuma imaanaan sidooday u socdaan taas maxay ku tusinaysaa min ladun xakiimin caliim inay ka yimaadeen ayib marka markii qoomkii loo sheegay samaawaadkii iyo qamarkii caalam ulculwi a la yihahdaa waa caalamka kor naga jiro yaa la yidha haddana wax ay taaba karaan hadda samaawaadka annaga sidee xaqiiqadeeda iyo waxay ka samaysan tahay jirmigeeda un baan aragnaa laakiin haddana waa la soo celiyo waxaa leeyihi intaas waxaaba idinkaga sii horeyso darsi waxaa idinku filan ardadan aad ku nooshihiin ayib markaasuu nuux wuxuu bilaabay inuu haddana xasuusiyo allaha idiin abuuray ardadan ayada ah oo idinka soo bixi doono idinkuna dilaya wاllahu anbatkum min alardi nabaata uma yuciidukum fiiha wayukhrijukum ikhraaja buu yiri marka qoomkiaa layidhi say idinkugu ansaxay ilaahay inad diidaan adinkoo arkaysaan ilaahay wuxuu idiin sameeyo oo ah ardadan aad ku nooshihiin oo aad ku intifaacaysiin ood beeraha iyo xoolaha iyo dhaqanka iyo guryaha aad ku samaysanaysiin adinka ma abuurate nin kasta wuu is ogyahay gurigan oo gacmihiisa ku dhisay wuu dhihi karaa aniga gurigan anaa dhisay waa dhihi karaa laakiin ardadan ayada ah miyuu dhihi karaa ardada anigaa keena anaa dhistay amase asiga wayba kaasii horeysay intaan adiga lagu abuurin marka ardadan maanta aad ku dhaqmaysiin oo sida aad aragtaan aada ugu faa'iidaysanaysiin xaggay idinkaga timid ayib waa mid midda kale ardadan cawska ka soo baxayo iyo raashiinka idinkaga soo baxayo haddana adinka maa keensateen liannahu raashiinka ka soo baxaya beerihii iyo xoolihii cawskooda roobay ku yimaadaan roobkaasna allah keeno biduuni istidaan bay ardadiina ay soo bixinaysaa adigoo aadan waxaanan rabaa hadda haddaad tiraa dhulkaanan jooga dhulkan waxaan rabaa inay ka soo baxdo waxaas galley inay ka baxdo adiga lagaala tashamaa ilahi wuxuu rabuu ka soo bixinaya ayib ambatakum min alardi nabaatan waxaa weyaan ilaahay ardaduu idinka abuuray adinka ambatakum tan hadda waxaa weyaan khalaqakum fiiha khalqan ardadaa lidinku abuuray uma yuciidukum fiiha markaad dhimataan ayadaa ladinku duugaya wayukhrijukum ikhraajan hadhowtana markii qiyaamada la tagana ayadaa ladinka soo bixinaya marka wallaahu ambatakum min alardi nabaatan waxaa lagala jeedaa soo bixinta abuurinta bani aadamka ardada laga abuuray ama aadam asaaskiisii waxaa weyaan ardadu ka yimid liannahu turaabaa laga abuuray khalaqakum min turaab ayb marka allahaas see lagu inkiri karaa kayfa takfuruuna biاllaahi wa kuntum amwaata faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayh turjacuun kayfa takfuruuna billahi ilaahay saad ugu kufrinaysiin wa kuntum waxaad aheedeen amwaatan dadan jirin fa axyaakum ilaahay baa idiin nool adduunyadaa lidinku nooleeyay uma yumiitukum adduunyadaa lidinku dilaya uma yuxyiikum qiyaamadii waa lidin soo noolaynaya uma ilayhi turjacuuna ilaahay baa ladin celina sida ladina xisaabtamo marka waxaa weyaan aqdaar baa kugu socoto oo aad awood u lahayn inaad joojisid markaasaa waxaa weeyaan haddana nuux waa sii socdo wuxuu ri wallaahu jacala lakum اlarda bisaatan litaslukuu minha subula fijaaja ardadaa naftigeeda oo aad ku nooshihiin wallaahu jacala lakum wuxuu idinkaga yeelay alarda bisaatan gogol litaslukuu minhaa inaad socotaan ay fiiha subulan fijaajan jidad waasac ah ardadan xataa adinka ma aadan keenin haddana in lagu noolaan karo ilaahay baa u sameeyey hay-adii loogu noolaan lahay ayada dhan waxaa la heli karay buurar oo wada taagan oo ayaga dhan aan lug la geli karin ilaahay wuu ka dhigi karay ayadii wuxuu u sameeyey dhul suhuul ah oo beero laga tacba karo guryo laga dhisa karo maxaa lagu socon karo jidad laga mari karo ilaahay baa macnaa ana allaha hayaha lilxayaati fiiha walidaalika hadda dadkan horumarka gaaray oo hadeertaan ku tageen qamarka iyo iyo maxaan ku iraahdaa iyo iyo mariikh iyo meelo badan tageen waxay raadinayaan kowkab kale oon ardadan ahayn oo lagu noolaan karo sida biyo iyo hawo iyo oksijiin inuu ka jiro hal meel oo lug la dhigi karo waa laga soo waayey liannahu ilaahay uguma talagelin ilaa ardadan mooye inay noqdaan nujuumtaas kale iyo kawaakibtaas kale inay noqdaan meel lagu noolaan karo noloshiiba waxaa kuleylka xadku ka baxsan yahay hawadeeda oksijiin malaha nafta kugu celmi daqiiqatayn waad ku dhimanaysaa ma ku noolaan kartid sidaas awgeed baa waxa weeyaan yaa ilaahay nagu manaysanayaa ardadan ilaahay wuxuu u sameeyey si lagu noolaan karo asbaabtii lagu noolaan lahay raashinkuu ka soo bixiyey biyihii buu ku dhex abuuray hawayuu noogu sameeyey isku socodkii jidadkeedii baa loo sameeyey kulli asbaabi alxayaat baa loo sameyey adimaa samayseen jawaabti waa maya allihii intaas sameeyey miyuusan idinkuga habboonayn inaad caabuddaan ood allanimo u qirtaan jawaabtii haddaad maya tiraahdaan dad waxaad tihiin madax adeyg iyo cinaad unbay idinka tahay laakiin xaqoo dhan waxa weeyaan waa idinku furmay marka intaas waxa weeyaan waa intii nuux qowmkiisa uu la maray markii uu qowmkii ka soo noqday warcelin ilaahay uu celinayo uu yihi ilaahayow intaad ii dirtayna sidii baan u gaarsiiyey intaanayna ay nimankii igula dhaqmeen sidaanay arrin ay tahay waxaana waa u sheegay oo adduun iyo aakhiro iyo nicmo iyo alla waxa lagu garan kara inta waxaan u reebtay ma laha dadkiina marka waxaa imaan doonta inay jawaabta ay ka bixiyeen inay wax ka qaataan inay iska dhaafaane inay yidhaahdaan laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan wixii nuux markuu dhamaystaa lii ma dhamaysata haa dadkeeda ayagana khitaab u jeediyeen waxaa nuuxuu sheegaya waxbaha ka aqbalina aalihada gacantiina ku samaysteenna ku adkaysta jawaabtii laga soo celi saasay noqotay marka qisooyinkaasaan sii dhammaystiri doonnaa in sha allahu tacaala darsigii noo socdo sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin